bismillahi raxmaan raxiim walaal waxaan maaragtay rabaa inaan halkaan uga soo jeediyo daaq nabadeed dagaalada maalmahan shalay iyo labadan beri laleeyahay ka socda mudugda madaxar dheere ee tuulo ka mida oo la yidhaahdo warshubo ee ka dhacay oo ay ku dirireen dad doolo walaal ah oo halkaa wada degan ayaa runtii dhibaato xoog lihi ayay kala gaartay waxaan rabaa anigoo ku hadlahay madaxa dowlad goboleedka galmudug kayga iyo inta nabadda jecelba in dadka halkaa ku diraayo walaalka ah inay dagaalka joojiyaan shuruud la-aan in dagaalkaa la joojiyo si loogu helo wakti waxaa la kala tabanayay ama dhibaatada dagaalka kabasay wakti loogu helo in dagaalkaa la joojiyo waxaan ugu baadayaa odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda goboladaasi dhexe gobolada mudug iyo galgaduud dadka salaadiinta waxgaradka siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedyada intaba in arrintaas lagu wajaho si nabad ah dagaalkana la joojiyo xal ku imaan mayo isdil la isdilaa waxba ka soo bix maayaan waxaa kasoo baxaya adduun iyo aakhira seeg iyo kugu dhimay iyo kaa dhimay walaalki dilaad noqonaysaa arrintaas waxaanu ka codsanaynaa ilaahayna uga baryaynaa ummadda soomaaliyeed in oo deegaankaasi inay gartaan in nabaddu iyo deganaantu ay dantoodii tahay danta ummadda halkaa ku dhaqan tahay marka mar kale iyo mar kaleba waxaan ku celcelinaynaa dagaalkaas hala joojiyo shuruud la-aan salaadiinta aan gobollada ku dhaqanna waxaan ugu baarayaa arrintaas inay tillaabo degdega in loo dadaalo in maaragtay la aado lagu baxo oo anigoo og meesha cimiladeeda iyo muxuu ahaa dadka maamuladaas muxuu aha deegaamadaa jooga kooxda nabaddiidka aan ogahay inay arrimahaasi dadku isku socodkiisa inuusan sahlanayn haddana waxaa lagama maarmaana dhibaatadaa sidii lagu joojin lahaa in la joojiyo aniga intaasaan rabaa waxaan ugu baaqaya in waxgaradka in caqligu shaqeeyo iyadoo maanta loo socday in gobolladii dhexe hadda diyaar loo yahay in la bilaabo shirki loogu dhisi lahaa maamulkii iyaga hogaamin lahaa kala celin lahaa muxuu ahaa horumarkooda iyo masaalixdooda ka shaqayn lahaa midnimadooda ka shaqayn lahaa kii dhibaato wada ka qaban lahaa hadda loo fadhiyo oo ay joogteen maalmihii ugu dambeeyey oo shirku bilaaban lahaa in arrintan oo kale halkaana ay timaado waxa weeye arrin gacan siinaysa ma ahan nabadda iyo xasiloonida waxa weeye waxaana dadka halkaas ku dhintay iyo inta ku dhaawacantaba dadka bulshada halkaa ku dhaqan gobolada kasoo jeeda waxaan u dareynaa tacsidaan uga tacsiyeynaynaa dadkii shacbiga ah dhibaatada kusoo gaartay intii damata allah u naxariisto inta maarata dhaawacana allaha caasiyo dadkii ay kasoo jeedeen oo ehelka ahaana
way madaxweyne dabcan dagaalku khasaaro badan buu geystay ilaa ay hadda intaad ka warhayso wararka ku soo gaaray muxuu dagaalku salka ku hayaa xaqiiqadii dagaalku khasaaro badan buu geystay khasaaruhu dee qof hadduu naga dhaawacmo iyo hadduu dhinto iyo yani ha kala badnaato culayskiisa hadda darad badan inta aan maqlayno labada dhinac mar dad muxuu ahaa dhowr iyo toona ayaa dhimashaan maqlaynaa intaa ka badanina waa dhaawacyo marka khasaare xoog labaa warka unaan ku helayna inuu meeshaas ayuu ka dhacay ilaahay ha kala qaboojiyey intaasaan oranaynaa waaya maamulaha ka jira gobolka oo ximan iyo xeeb iyo ahlu sunno iyo ma la hadasheen oo ka madaxweyne ahaan ma la hadashay in dagaalkaasi goobaha u ka dhacay lagu baxo si loo kala dhex galo shacabka labadaba waanu la hadalnay labaduba baas bay soo saareen magaalada kaalkacyo maanta waxaa baas inta aan ogahay ka soo saaray madaxweyne ku-xigeenkii ah kusimaha madaxweynaha iyo xubnaha golaha wasiirada shirkoodii maanta arrintaas bay lagu baas iyo abaawalba waa u galeen dhinacaanna sidoo kale waxay ka soo jeediyeen madaxdii iyo maaragtay arrintaas mid labahay labada gobol dhinacan xubin iyo xeer kasoo jeediyeen dhinacan kalena waa lamid maamulka gobolka galgaduud sidoo kale waxaan hubaa dadkaasi kulligood inay ka midaysan yihiin meeshaasi sidii marada uga dhehe lahayd wa waayahay dhinaca kale haddaan taas ka gudubno gobolada dhexe dadaal baa jiray maamul loogu dhisayo sidaa haddaba soo hadal qaaday dadaaladaasi halkee marayaan bal nooga warbixi
anigu dadaaladaas inta anigu ogaalkayga waxa weeye waktiga uu shirka la furmahayo in uu la ogaado maahan hadda shirkan abaarabkiisii iyo diyaargarowgiisi waa dhamaaday waktigii uun saacadihii la furi lahaa baan ka keenayna insha allahu tacaala dawladda kasoo qayb geli lahayd in la sheego waktigeedaana sheegayna insha allah la ogaan doonaa waaya doodaa jiray dabcan ma laisku raacay halka lagu qabanayo shirka inta ilaa iyo hadda anigu aan ogahay muxuu ahayday waxaa ka jira is-afgarab baa jira arrintaas marka hadday wax jiraanna waa arrin u baahan in la turxaan bixiyo intaasi iyo in ka badanba in shirku lagu dhex qabtaa la rabaa marka waa waa saan rajeynayo wax dhibaata kama imaanayo insha allahu tacaala dabcan waxaa jiray dhinacyo iyagu si kale u arkayay shirkaasi oo ahlu sunno qayb ka mida oo kale ma la qanciyey oo arrintii shirki in la qabto iyo ma laisku raacay oo dadkii dhaliilsanaa arrintaa ma loo bandhigay
adeer shirka kan waa laisku raacay dawladdaa golaha dhigtay dadkii kasoo qaybgalana waa isku raaceen shirkaasi in gobolada dheere midug iyo galguduud waa gobol maamul in la sameeyo hadii u go-aamiyey wixii ka dambeeyaana waxay noqonaysaa howlaha guddiga farsamada iyo wixii daliil jira sixitaankooda iyo waxaasina hadda meel wax laga qabanayo waa imaanaysaa marka ma ahan wax kor in hadda loo qaado u baahan waxaa ka halaysan iyo waxaa ka halaysan iyo dooma arkahayo insha allah meel meel bay isku tegi doonaan dadkaasi dhammaantiis aadbaan u mahadsanta way ugu dambeyntii dabcan gobolada dhexe iyo galgaduud iyo mudugba dib u dhacyaa jiray marka maadaama hadda maamul loo dhisayo ma is leedahay saameyn way ku yeelan karaan dhacdooyinkan hadda ugu dambeeyey shirkaas dabcan way ku yeelanayaan maxay ugu yeelan waayeen waxa weeye annaga dadka yagii weeye dadki gobolada dhexe mar hadday dad ka midaysdirayaan oo dhibaata jirto oo dad dhimanayo oo dad dhaawacmayo dabcan waxa weeye wa wa waa lama oran karayo maaragtay wixii meesha dhibaata oo jiraaba shirka iyo bulshada gobolada ku dhaqaana waa saarmeynaysaa maaha shirka keliya dadka dhan iyo isku socodkiisa iyo deganaantiisa iyo dinimadiisa iyo wadajirkiisa waxaasa bay dhaawacayaan marka taas way midaan ka qayliyan aan leenahay arrintaas nabad in lagu saadabaado diyaar baana unahay inaan wixii awoodayada oraayada garaamkayada inaan aan uga qayb qaadano aad baana umahadsantahay